alxamdulilah waxaana soo gaaray hadda ilaa afar ruux oo labana ay yihiin dad waaweyn labana ay yihiin dad yar yar waayahay sidey wax u qabaan doctora dadkaasi dhaawacyo nooceeyaa soo gaaray la dadkan waxay wax u qabaan horta nin baa u daran waxaa kaga taalaa dhinaca bidixda saabka ayaa waxaa kaga taalo wax bir jabtay amba gantaal amba firir amba wax un aan ahayn sidii xabadii aan ahayn laakiin ah bir weyn oo gudaha u gashay sambabka daloolisayna isla markaasna dhigbax gudaha ku samaysay oo aan qalin saddex saacadood soconayay lagu sameeyey isla markaasna laga soo saaray birtii iyo dhiiggii ku jiray sambabka waayahay maxay isugu jiraan dadkan kale waa dad nooceeya ma dad rayidunbaa mise waxa weeyaan waxaa jira dad iyaguna ama ciidama ama nooc kalaa maxay yihiin dadkani maxay isugu jiraan dadkan waa dad ehel ah oo isdhalay waa wi waa wiil laba wiil iyo aabbahood iyo adeerkood weeye waa dad xoola dhaqato ah markay arkaan wax dab ah oo habeenkii baxayo amba maalintii baxayo ma waxay la beegsanayaan diyaaradda isla markaasna waxay dhaawacayaan oo waxyeelaynayaan dadweynihii saddex iyo toban geela meesha way ku dhimatay waana meeshaa lagu qalay oo meeshii bay ku dhinteen dad gaarayo gabarhna way ku dhimatay waana isku dad meel wada jooga oo xoolo dhaqata ah oo meesha ku wada noolaa weeye waayahay waxaad tilmaantay inay gabadhna meesha ku dhimatay dabcan ma waxaa jira dad kale oo iyagana khasaara soo gaadhay oo aan cusbitaalkaagan la keenin oo goobo kale iyagana la geeyey inta ogaalkaaga way jiraan dadkii dadku dadku waxa weeye diyaaradda markay waxaas ay samayso gantaalo badan bay ridaa meelo badan bay ku kala ridaa oo ay ay beegsanayaan meelo oo ay ayaga markaas ay leeyihiin qolo xag jira ayaa joogo waa la sheegayey dad baa la sheegayey baadiyaha aan welina soo gaarin iyo dad kaleento oo inta la duuduubay yaallo meelo dhexe yaallo aan sugayno laakiin hadda annaga dadkaas baa na soo gaaray afarta ah nin waa fracture oo obin fracture weeye oo lugtaas bay intay kaga dhacday bay ay jiribka hoostiisa ay kala goysay oo lafihii banaanka yaalaan mid waxay kaga taalaa birida dambe ilaa misigta lafta misigta way jibisay yarna waxay kaga taalaa saabka oo ilaahay baa u sahlay oo muruqan weyn naaska hoostiisa ah ayay ka gashay xagga kale kaga baxday laakiin ma aysan gudaha uma aysan gelin saableyda waayahay waxaad tilmaantay in yagana xoolana ay goobta iyadaa ay ay iyagana ku waxyeeloobeen tira intee leeg bay xoolahaasi iyaguna yihiin ee ku waxyeeloobay dadka waxay sadhex marayaan saddex iyo toban neef saddex iyo toban neef oo qaarkood la gowracay xitaa waxaa la yidhaah layska xalaaleeyo oo nafleyda kaleenta ha cunto oo macnaha marka dadka ay yar yihiin saddex iyo toban neef amba toban neef ma cuni karaa waa tuludo badan wey marka saddex iyo toban neef inay meeshaas ku neef waayeen baa maqalnay annaga maqal ahaan waxaa la isweydiinayaa saynu ka warqabnay ciidamada kenya way ka baxeen xeradaasi dabcan siday dadkani ay waxyeeladani u soo gaadhay iyagoo goobahooga iska joogun bay diyaaradahana beegsadeen mise waxa weeyaan iyagaa goobtii tegey see u dhacday hawshaasi inta ogaalkaaga dadkan waa xoolo dhaqato dadkan waa xoolo dhaqato waa reer guuraa meeshaan meel waxay ahayd beryahan xirma ahayd oo xoololeyda ay ka fogaayeen maadaama meeshaas ay ahayd meel xela ah xoololeyda uma isi dhawaan jirin marka daa sida maqaala nagu ah daaqi baa yaraade marka xoololeyda waxay kusoo guureen meeshii xerada iyo agagaarkeedii bay usoo dhawaadeen waxaana ku taallay meel biya laga cabo oo war ah baa ku taallay marka soo dhawaashihii ay soo dhawaadeen marka dabcan waxay moodeen qolooyinka kaleento iyo waxyaalo kaleento meesha soo degay sidaasaa hadalka la isku dhex wadaayo saasay arrinta u dhacday macnaha markay ciidamadii ka guureen bay goobtii daaq iyo biyo usoo doonteen kadibna ciidamada kenya waxay moodeen in ay soo galeen qolooyinkii ay sayeen saas wey saas wey maxaa yeelay meesha waa meesha ay degan yihiin xoolahana ma yimaadaan loomana soo dhawaado muddona way deganaadeen laba sano ku dhawaad ah inta hadda ay ay degaanka ay joogaan dhulkii waxaa ka baxay daaq fiican baa ka baxay marka reer baadiyahana waxay danaynayaan meeshaas yaro oo beryahaas neefka wax uga helayo markay kusoo dhawaadeenna waxa la yidhi xeladii bay soo galeen amba soo degeen waxawaa sidaasay dabcan ay u dhacday arrinta